إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobadiisana doornimadan waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn ayaa waxaa lagu weeraray saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo iyadoo xarakada shabaab lulmujaahidiinna arrintaa war-saxaafadeed ka soo saartay maktabka dacwada ee degmada xagar ee walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dowladdiin ah waxa uu qabtay dulaaleyda iyo muruqmaalka ku dhaqan degmadaas askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee banaadir madaafiic ayaa lagu garaacay filistiin ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose kuwa oo sababay khasaare soo gaaray ciidanka uganda weerar ayaa lagu qaaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada dinsoor ee gobolka baay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo mushaar la-aan u gadooday ayaa shalay waxay xirteen qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay saamaynta muwaadiniinta reer uganda uu ku yeela doono muuqaalkii alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii buulamareer ee lagu laayay ciidamada uganda dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah alfurqaan ee gudaha dalkii dibaddaba ku sugan ayaa waxay ka aragti dhiibteen muuqaalkii buulamareer ee lagu daawaday qaabka loo xasuuqay ciidamada ugandeeska ee ku sugnaa magaaladaas intaa waa qodobadii warku waaweynan dhegaystayaal haatanna u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qaraxyo waaweyn ayaa maanta ka dhaca saldhig ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo iyadoo geesta kalena xarakada shabaabul mujaahidiin ay war ka soo saartay qaraxyadaasi maxamed daahir calasow ayaa arrimahaas la socday oo warkan inoo haya
dhawaqa qaraxyo waaweyn ayaa maanta laga maqlay degmada doolow ee wilaayada gado camaliyaad istishaadi ah ayaa lagu weeraray xere ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi camaliyaadka ayaa u muuqday kuwa si weyn loo soo qorsheeyey sidii loogu talagalayna hadafkooda u abbaaray qiiq iyo holac ayaa isqabsaday bartamaha xerada waxaana ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac leh sida ay wararku nagu soo gaareen taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow war kooban ka soo saaray camaliyaadka maanta lagu burburiyey xerada ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin doolow oo muddo gacantooda ku jirtay war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi maanta oo arbaco ah saacaddu marka ay ahayd tobankii barqannimo waxay ciidamada mujaahidiinta laba camaliyad oo istishhaadi ah la beegsadeen saldhigga ciidamada nasaarada xabashida ee degmada doolow ee wilaayada islaamiga ah gado camaliyadda koowaad waxay mujaahidiintu la beegsadeen taliska ciidamada ee saldhigga kabaaso halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xabashida ah ee gumaysiga ku jooga qaybo ka mid ah wilaayada gado halka camaliyadda labaad la egtay kaydka hubka iyo saanadda ee ciidanka ku sugnaa saldhigga kabaaso bayaanka oo sii socda waxaa lagu soo gabagabeeyey waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaaro lixaad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa sidoo kale halkaas ku burburay gaadiid ciidan hub iyo agab fara badan ugu dambayntii taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay sheegeen in wixii faahfaahin intaasi dheeri ah ay dib ka soo gudbin doonaan ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo laga helay dhanka etoobiya kamana hadlaan aalaaba khasaaraha ku gaara gudaha soomaaliya saraakiisha ku sugan degmada doolow ayaa laga soo xigtay in meed aada u badan oo ciidamada itoobiya ah ay daadsan yihiin gudaha xerada isla markaana xerada laga dhex maqlayo qaraxyo taas oo loo badinayo in ay la xiriirto amaba ay ku saabsan tahay kaydkii hubka ciidanka Itoobiya oo gubanaya saraakiisha ciidamada Itoobiya kuwooda ka badbaaday howlgalladan ayaa isku gadaamay xerada iyo xaafada ku yaala degmada Doolow waxaana gudaha xerada ka dhex socda howlo loogu gurmanayo askarta dhaawacyada ah ee ku sugan gudaha xerada iyadoo ciidamada Soomaalida ahna lagu amray inay caawiyaan oo ay kaalmeeyaan saraakiisha Itoobiya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in garoonka degmada Doolow ay soo caga dhigatay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca waxaana ay halkaasi ka daabulaysaa midadka iyo dhaawacyada ciidamada Itoobiya wixii tafaasiil ah dib ayaan ka soo sheegi doonaa insha Allah madaafiic ayaa waxaa lagu garaacay firisan ciidamada Uganda ay kaga sugan yihiin deegaan golweyn ee gobolka Shabeellaha hoose kuwa oo khasaare sababay warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya Hashim Cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada baay iyo shabeellada hoose ayaa saaka iyo xalay qaaday weerar ka dhana ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose madaafiicda lagu garaacay ayaa wararku sheegayaan inay gudaha u gashay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye waxaana soo wajahday cabsi xoogan askartii ku sugnayd xerada mar qura ayaa askarta oo cabsi qabay waxay wada kiciyeen baabuurtii xerada u taalay kuwaas oo isku diyaariyey inay xerada isaga cararaan iyagoo moodayay in madaafiicda uu ku xoga weerar cagmarina golweyn waxay u dhowdahay degmada buulomareer oo dhowaan lagu soo afjaray guuta ka tirsan ciidamada uganda waxaana ciidamada kale ee uganda ee gobolkaas ku sugan ay la nool yihiin cabsi joogto ah iyagoo mar walba filan kara inay ku dhacaan wixii ku dhacay saaxiibadooda ku sugnaay buulomareer dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada diinsoor waxaana halkaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee itoobiyaanka kula sugan degmada diinsoor ee gobolka bay
askar ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee banaadir maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana kasoo goostay ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartan oo mid istaaf u ahaa gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban afgooye laguna magacaabo liibaan cusmaan xasan iyo laba kale ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxay ka sheekeeyeen dhibaatooyinka ay soo mareen duruufaha haystay sababaha ku dhaliyey inay kasoo goostaan dowladda federaalka wuxuu sheegay liibaan in ugu horeen uu ku qaldamay ka mid noqoshada dowladda federaalka kadib duruufo soo wajahay iyo mushaar la-aan uu u gatay qorigiisa isagoona askarta kale ugu baaqay inay allah u toobad keenaan waxaan diima cusmaan xasan waxaana shaqayda waxay ahayd istaaf baa ibraahim qorgab gudoomiye wa gudoomiye oo afguyo ah marka wiilka oo wiilasha wiilaska oo saaxiib aan nahay ay u tashkiileeyeen oo ay wiilkan ku shaqeeya u dhah anaka mas-uule qori waa ka cun ugu dambeyn ilaa laba bilood marka la joogo bish koowaad oo laba bilo oo laba boqol mushaar siiye fahante laba bilood galna waa ugu boodiye mo marka qoriga lasoo gudbiya adna maya qoriga waa cun ani hadda si qaladaan ku galay oo hadda waxoogaa ishaag oo ilaahay qaali ka ahayn marka ilaahay haddana uu mahad celinaya ma oo igusoo badeerco igusoo celiyo oo dib aa ugusoo laabtay marka waxaan rajeynaynaa damba aana u laabanin oo waxoogaay oo murtadiintaas damba a u laabanin waxaan rajeynaa mo gudoomiyaha degmada afgooy waxa uu baaqayaa inuu alla dartiis usoo islaam oo gaalaad kasoo baxo ilaahay oo toobadkeen istaafkiisana sidoo kale ayaa u baqayaa sidoo kale waxay sheegeen inay dareemayeen cabsi xaddhaaf ah aysanna ku laaban doonin maxamed saal cadaan waxaa ka imida degmada afgooy dalabkiis baadiyiis marcad dhalinyaro hadda ka baxay magaalada bis saddex boqol oo doon la qaadanaa dhigta inagoo mardo midnaa ku laabto ma rabo inaan ku laabi doonin macayiis leeyahy oo degmada aalsigi taliya cabdowmaad aa tali ah xerada ceelsaa jooga nabar damba inaa ku laabto malagayaabo doon markaan inaan gacasiyaa rabaa wallahi saas cabsi saad aa damban ma kuley ani geel geel dira ahay geelaa kusoo dhex koray wallahi ninkii muslim rabo inuu kasoo tago muslimadiisna qabo santiisa adikosoonkiisa oo xoogiisa kushaqaysto dhowaan ay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo goostay isku soo dhiibeen xarakada shabaabul mujaahidiin
maktabka dacwada ee degmada xagar ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowladdiini ah waxa uu qabtay dulaaleyda iyo murqumaalka degmada ku dhaqan warkan waxaa inoo haya maxamed mudde axmed abu muslim dowladani diiniga ah ayaa loo soo gabagabeeyey ganacsatada dalaaleyda iyo muruqmaalka ku dhaqan degmada xagar wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dadka loo qabtay dowladda ayaa tiradoodu ahayd lixdan iyo laba qofood duuladan ayaa soo qabanqaabiyey maktabka degmada xagar intii ay soconaysay duuladani waxaa lagu qaatay duruus kala duwan iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah gunaanadka munaasabadda duurada lagu soo xirayey ayaa waxaa ka warbixiyey dadkii ka faa'iidaystay duruusta ay ku qaateen dowladda magacii waa haaruun buu mursal waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata degmada xagar waxaan baranay duulo socotay toban maalmood waxyaabaha aan barana aan baranayna waxaa kamid ahaa tafsiirka qur-aanka qeybihiisa ku aadan jihaada waxaa kamid ah casharada aan baranay aayadaha soo socda aan akrin doono ajacalkum siqaayat alxaaji wa cimaarat almasjid alxaraam ajacalkum waxaad yeelanaysaan siqaayat alxaaji xaajiga oo la waraabiyo iyo cimaarat almasjid masjidka oo la camiro bismillahi raxmaan raxiim magaceeda waa nuur xasan bukulug waxaa lii dhiibay dowladda tafsiirka qur-aanka waxaan baranay dowlad soconaysa muddo toban maalmood ah waxaa meesha iigu dhiibay kamid ah suurat alaxzaab boga ah bismillah qul qul linabi allow lan yanfacakum idin anfici mayso allaq aldiraaru carar in farabtum haddaad carartaan minal mawti geeri haddaad ka carartaan awil qabsi ama dil haddaad ka carartaan waydan markaas laa mata xuna lidin raaxin maayo ilaa qaliilan wax yar moogiin xasan gaarana cabdiqaadada xaga degmada xagaran maaragtay joogaa waxaan maaragtay dowlada toban maalmood oday ayaa maantana soo gabagabowda insha allah marka ayadaha qur-aanka wax kamid ah ayaan maaragtay qoranaya insha insha iyo tabuukum haddii idinka adkaadaan gaalada yakuunu waxay idin ahaanayaan lakum ayaga acdaa'an cadow lakum idinka waxay idin ahaanayaan acdaa'an cadow wayabsuduu waa idin fidinayaan ilaykum xajiin aydiyahum gacmahooda iyo waatinatahum arjaalkooda biduuna xumaan wawaduu waxay jecel yihiin low takruuna inay kufritaan dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo in ummadda la fahansiiyo barashada diintooda iyo ku dhaqankeeda lana gaarsiiyo degmooyinka iyo deegaanada hoos imaanaya degmada xagar ee wilaayada jubooyinka
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo mushaar la-aan u gadowday ayaa shalay waxa ay xirteen qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho sidoo warkan ugu faahfaahinaya mahad cubeyd maalintii shalay isku-iska fagax ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay gadood ay sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa dhowaan lagu soo tababaray dalka uganda ee uu imaaraadku gacanta ku hayo mushaarkooda iyo qalabayntooda intaba muddo saacad ka badan ayay xirteen isku-iska iyagoo rasaas ooda uga qaaday dadkii goobta ku sugnaa iyo kuwii marayay intaba waxayna sheegeen inay mushaar la-aan ka cabanayaan qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa xilliga ay ciidankan gadood ka sameynayeen ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka warameen wixii ay arkeen
saakay adiga abaare laba saac markay eed aa waxaa yimid ciidamadii dilisiin mutaare qayb ka mida si aan hore looga baran ay sameeyeen ayagoo xabadiridaa yimideen iskuiskii afartii dhinac ka kala istaageen waddooyinkay xirteen gaariyaasha isku socodka baabuurta waa joogsatay xabaday rideen marka ugu horreysay imahayn xabaday rideen baabuurtii u kala ceersheen iskuiskii afartii dhinac ka istaageen waddaday xirintay dhinacsigii haddii baabuurtii la celsho meesha waxaa waaye kaalin shidaal saameyn waa nagu yeelay oo meesha aysan baabuur ima hayn iskooska fagax waxaa ka dhacay afarta jidba waa xireen ciidan ayaa yimid oo shan baabuur wato oo tuutaysan oo biliisi milataara shacabkana waa ka shaqaysan waayeen waa arrin lagu yaqaan mar haddii uu xasan sheekh maxamuud joogo xilka madaxtinimada dowladda federaalka in la arko qaar ka mid ah ciidamadiisa oo gadood samaynaya sababtoo ah lacagihii uu siin lahaa isaga ayaaba musuq maasuqaya mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay saamaynta muwaadiniinta ugandha u dhashay uu ku yeelo karo filimka alkataa'ib ay ka soo saartay dagaalkii buulamareer maxamed daahir calisow ayaa warkan mar kale inoo haya aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka qaybgalayay barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xalay gebi ahaantiisaba lagu falanqeeyey filimkii alkataa'ib ay ka soo saartay macrikadii buulamareer ee lagu laayay in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada yuganda ah ayaa isdul istaagay saamaynta filimkan uu ku yeelanayo dadka u dhashay dalka yuganda ah kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay filimka ka daawaday baraha bulshada maxamuud ugaas waxa uu tilmaamay in filimka uu ahaa mid alkataa'ib ay ku farayaraysatay islamarkaana xasaasi ah kaas oo soo gudbinayay baaxadda khasaaraha uu geystay dagaalkii buulamareer saamayn ka daran tii maraykanka uu ku yeeshay meydadkoodii lagu jiijiiday soomaaliya sagaashamiyadii ayuu ku yeelan doonaa dadka u dhashay uganda ayuu yidhi maxamuud ugaas
waxaan isleeyahay saamaynta uu ku yeelanayaa kama yara bal wayba uga ka dhib badan tahay saamayntii maxaan ku idhaahdaa dadka maraykanka uu ku yeeshay muuqaaladii askartoodii xamar lagu jijiiday soddon sano ka hor ay kula- ay- ay ku yeesheen yacni maxaan ku idhahdaa qaarkood caruurtoodii oo maxaan ku idhahdaa xabadu ku dhacayso madaxa laga wada toogtay een bay ka daawanayaan kamarada alkataay aad bayna xaqiiqatan ula socdaan dadka shucuubta wad- een, maxaan ku idhahdaa askartu ka joogta wadankani aad bay ugu xiran tahay oo ay u raadiyaan oo ay ula socdaan een, muuqaalada iyo fariimaha ay soo dirto alkataai mar kasta iyo maxaan ku rahdaa xarakatu shabaab oo mar walba waxa ay maaragtay isha ku hayaan dhibaatooyinka iyo dagaalka tooska ah ee ku socda geerida iyo dhaawaca ku imaanaya askartoodii iyo wiilashoodii marka een, waxyaabaha social mediaha iyo baraha bulshada lagu magacaabo bay arrintaasi ka caddahay oo ay maaragtay qaa- mararka qaarna ay isdhaafsanayaan oo ay ee, ku sheergaraynayaan mararka qaarna ay xataa ku barooranayaan oo kusoo gudbinayaan een, ahalkoodii iyo asxaabtoodii iyo wiilashoodii oo qayb ka ahaa askartii lagu laayay een, buulamareer ee labada boqol korka u dhaafaysay waalidiin iyo ehelo badan oo aad ula ilmeeyey xasuuq iyo tacadiyada yuganda ay ka wado soomaaliya ayaa ku farxay filimka markii ay arkeen sida loo gumaaday ciidamada yuganda ee kusoo duulay soomaaliya si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa waxaa weli ka taagan hadalhaynta filimka waxaana siyaasiyiinta mucaaradka iyo in badan oo ka mid ah muwaadiniinta u dhashay dalka yuganda ay dalbanayaan in wiilashooda laga soo saaro soomaaliya maadaama ay ku la-anayaan furuumaha dagaalka dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah alfurqaan ee gudaha dalka iyo dibaddaba ku sugan ayaa waxay ka aragti dhiibteen muuqaalkii buulamareer ee lagu daawaday qaabka loo xasuuqay ciidamada ugandheeska ee ku sugnaa magaaladaas maxamed ciise ayaa warkan mar kale faahfaahinaya arbacu soo dhoofiyo oo soo dhaqaajiyaye kusoo dhibtay yidhi dumarkeena dheemanka waxaa naga dhiciyay oo dhiiga noo hureen walaalaana la dhasho oo dhowra sharafta isdaarkii laga soo saaray dagaalkii ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lagu laayay ciidamada uganda ayaa waxaa kasoo aragti dhiibanayay dadyo kala duwan oo ku nool dalka iyo dibadda iyo wilaayaadka islaamiga ah haddaba weerarkaasi oo ahaa mid aad u weyn oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku ekeeyeen saldhigga ciidamada uganda ay ku lahaayeen deegaanka buulamareer ayaa mu'asasada alkataa'ib kasoo saartay isdaar xiise badan islamarkaana lahaa saameyn dheliyiin hadalhayn badan marka laga soo tago falanqaynta iyo saameynta uu yeeshay iyo ka hadalka filimka waxaa jira dhegaystayaal badan oo inagala socda baraha internetka kuwaasoo soo daawaday filimka kana aragti dhibtay siday u arkaan qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee ku dhaqan dal iyo dibad ayaa sheegay filimkaasi uu ahaa mid ku biiraya filimaanta ugu mugweynaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasoo xaqiiqooyin badan dibadda keenay Ee, idaacadda alfurqaan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee dhegeysanaya baan salaamaya salaanta islaamkaan ku salaamaya Ee, runtii filimkaasi een, aflaamtii alkataayib soo saar ay horey usoo saari jirtay jazaahum allahu khayran Ee, kuwoodii ugu fiicfiicnaa ayuu ku biirayaa filim sidii horeba loogu sii sheegay mug weyn oo isu dheeli tiran oo runtii wax fara badan dibadda soo dhigay ayuu noqday tagtadii hore iyo taariikhdii hore loo soo maray iyo ta iminka taaganba magaranaysaa eh, filimku uu isu keenay Eh, sidaa darteed een, iyadoo awelba een, warbaahintu ay hore wixii meesha buulamreer ka dhacay ay inooga sii waranto oo laga dheregsanaa haddana tanina waxay sii noqotay dee waa muuqaal weeye sidoo kale waxay sheegeen dhegaystayaasha baraha internetka nagala socda inay tahay mid aada loogu laabqabobsado ayna soo dhoweynayaan haddii aan usoo noqdo inaan reygeyga aan ka dhiibto weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ay ku xasuuqeen ciidamadii kufaarta ahaa ee dowladda ugandha ee deegaanka buulamareer dagaalkaasi runtii aad iyo aad ayuu muslimiinta meel kastoo ay joogaan ugu noqday nasri ugu noqday lamid laabqaboojin ah oo ay ku faraxday naf kasta oo muslimad ah oo yacnihii islaamka inuun u damqanaysa ii- qalbigeedana iimaanuhu ku jiro qof kasta oo daawaday waxa uu geliyey yididiilo waxa uu geliyey in ilaahay subxaana watacaala in nasri isdaba jooga uu siinayo addoomihiisa u taagan difaaca kelimatu laa ilaaha illallah inay kor noqoto haweenka ayaa buraanbur iyo bogaadin u diray ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay daawadeen filimka wuxuu dhitay istoo dhanaan baanu dhiibayaa kadhaadhiyo dhabcaalkii dhegta ugu shuba dharbacu soo dhoofiyo oo soo dhaqaajiyaye kusoo dhibtay yidhi dumarkeena dheemanka intuu dhibaateeyey oo dhaawacaba lahay waxaa naga dhiciyay oo dhiga noo hureen dhaxanta fiidiyo dharaartiina noo gurmada dhaxanta fiidiyo dharaartiina noo gurmada walaalana dhasho dhowra sharaftanada alaa dhowre ma wiila loo dhigaad qabtiin dadkay dhaasheen dhagaahadhayahana tire dhallaankii ay dileen dhaawacyadan bogsoon sidoo kale haweenka ayaa sheegay inay allah weydiisanayaan in gaalada jabka u badiyo
ilaahay subxaanau watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nacsiyeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaanay gaaladu hasiimooyinka iyo dhibaatada iyo sharta ay la wareegayso ilaahay waxaan weydiisanaya inuu naga difaaco insha allah biidnillaahi kariim guusha islaamkuna ay kor usoo socoto kor kor inay usoo socoto insha allah biidnillaahi kariim waxaana idin leeyahay waxaad tihiin qalbigayga kuwii nuuriyey waxaad tihiin indhahayga kuwii nuuriyey waxaad tihiin niyadeyda kuwii nuuriyey ilaahay subxaana watacaala qalbigiina ha nuuriyo maasha allah wariyayaasha alfurqaan iyo wariyayaasha islaamka oo dhan insha allah bidnillaahi kariim mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisa xaqiiqda ka jirta furimaha dagaalka kadib markii dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay isku dayaan inay ka been sheegaan xaqiiqda dagaalka warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa